جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa xayiraad dhanka socdaalka ah kusoo rogtay maxamuud cabbaas iyo dhammaan hogaamiyaasha maamulka dabadhilifka ee falastiin bulshada ku dhaqan xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob xooggan oo ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya munaasabad lagu sagoontinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mida deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada bakool
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen kontaroolka murtadiinta ee deegaanka garas baaley ee duleedka muqdisho sidoo kale mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kontaroolka riddada ee xaafadda buulamaaxaay ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho isla muqdisho waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen kontaroolka murtadiintu ay ku leeyihiin agagaarka xerada maslax ee u dhow xaafadda suuqa xoolaha ee degmada heliwaa ee muqdisho qaraxyadaas ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray murtadiinta dowladda silibyadda ee maraykanka ayaa xayiraad dhanka socdaalka ku soo rogtay maxamuud cabbaas iyo dhammaan hogaamiyayaasha maamulka dabadhilifka ee falastiin sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba dowladda silibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka mamnuucday saraakiisha ugu sarraysa maamulka dabadhilifka falastiin oo uu ku jiro madaxweynaha maamulkaasi murtadka lagu magacaabo maxamuud cabbaas abuumaazin in ay helaan fiisaha gelitaanka maraykanka islamarkaana ay ka laashay fiisooyinkii horey loo siiyey xukuumadda washington waxay sheegtay inaanay maraykanka cagta soo dhigi karin saraakiisha maamulka dabadhilifka ee fadhigoodu yahay magaalada ramallah kuwaasi oo jawaasiis u ah kayaanka sahyuuniga waxaana lagu haystaa inuu mararka qaar dhaleeceeyo xasuuqa ciidanka sahayanada ee magaalada khaza islamarkaana aqoonsi ku-sheeg uu ka dalbado dowladaha gaalada caalamka tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in laga hortago ka qaybgalka madaxda falastiiniyiinta ee shirweynaha guud ee waxa loogu yeero qaramada midoobay ee lagu qabanayo magaalada new york ee bisha soo socota ee sebteembar wasaaradda arrimaha dibadda maamulka maqaarsaarka falastiin ayaa muujisay yaab iyo caro go-aanka washington iyadoo ku tilmaantay mid jebinaya heshiiska xarunta qaramada midoobay kana hor imaanaya qawaaniinta gaalada adduunka ee dejinaya xuquuqda wafdiyadani rasmiga ah war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu yidhi wasiir marco rubio inuu go'aansaday in la joojiyo dhammaan fiisooyinka xubnaha ururka xoreynta falastiin ee loo yaqaano b l o iyo maamulka falastiin ka hor inta aan la furin kala fadhiga guud ee qaramada midoobay sidaa ayaa lagu daabacay bogga rasmiga ah ee wasaaradda maraykanka ayaa ku dooday in tallaabadani ay tahay mid ku habboon danaha amniga qaranka isagoo ku eedeeyey hoggaanka kooxda maxamuud cabbaas inay ku guuldaraysteen ballanqaadyadii nabadeed islamarkaana ay qaadeen tallaabooyin ka caraysin kara maamulka yahuudda maamulkaas liibiga trump wuxuu ku eedeeyey maxamuud cabbaas iyo kooxdiisa inuu sameeyey dadaallo uu dowladaha yurub uga raadinayo aqoonsi ku-sheeg tallaabadan ayaa bannaanka soo dhigaysa in waxa loogu yeero qaramada midoobey ay tahay hay-addu maraykanku leeyahay kana shaqaysa masaalixdiisa iyo midda yuhuudda islamarkaana aanay ka teegi karin cid walba oo yuhuudda wax ka sheegta waxaa xusid mudan in tan iyo markii uu bilowday duulaanka cudwaaniga ah ee magaalada khaza uu maamulka dabadhilifka maxamuud cabbaas uu sare u qaaday wadashaqaynta kala dhexaysa sahayanada isagoo isku diyaarinayo in lagu wareejiyo magaalada khaza haddii laga adkaado xoogga muqaawamada ah mahadsanid abushayba munaasabad lagu sagoontinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan sida warbixintan uu ku hayo casaam carafaat munaasabadana si heer saraal loo saagaasmay islamarkaana lagu maamuusayay labaatan iyo shan arday gabdho ah oo dafcadii toban iyo afraad ay dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana dhigta madarasada barashada qur-aanka kariimka ee muscab ibni cumayr oo ah madaraso u gaara gabdhaha ayaa waxay ka dhacday hoolka xafladaha ee sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ونحن من طالبات مدرسة مصعب بن عمير رضي الله عنه لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بقى قبله لولاية هيران الإسلامية لدفعتها الرابعة عشرة ونرحب كل من حضر معنا في هذا الحفل المبارك ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه نبذة موجزة عن الصحابي الجليل العالم المعلم والقارئ المقرئ والشاب الداعية والمهاجر القرشي معلم القرآن وحامل لواء المسلمين الذي سمي مدرستنا اسمه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي العبدري رضي الله عنه أقسام اللازمين لديهم أربعة وتلك كلم وحرفي مع وضرب استبالة ومخرجي ميز من الضئي وكلها تدي في ضعن ظل الظهور عظم الحفظ أيقظ وأنذر عظم ظهر اللفظ أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا sidoo kale macalimada madarasada muscab ibni cumeer ee degmada buqa qable ayaa tafsiil ka bixisay maraaxisha ay soo martay madarasada waxaan rabaa inaan si kooban kaga hadla heerarkii ay soo martay madrasada iyo xilliga ay bilaabatay markii ugu horeysay madrasada waxaa la furay sanadii ahayd labada kun iyo sideedda waxay ahayd madraso weyn oo ka kooban ilaa afar madraso qeybta aniga aan macalinka ka aha waxaa la furay labada kun iyo tobanka bishii lixaad ardada ugu horeysay ee aan qabtay waxay qur-aanka ku dhammaysay ilaa laba sano iyo toddoba bilood dafcadii ugu horeysay ilaa sideed iyo toban arday ayay ahaayeen wixii ka dambeeyey sanad walba waxaa kasoo baxa difcooyin kala duwan oo isku dhadhow marka laga taga halka arday labada arday saddexda arday oo halhalka u qalanjabiyey waxaa ka qalanjibay ilaa iyo afar iyo toban dufca oo ay ugu dambeyso dufcadan maanta aan u fadhinay xafladeeda maktabka dacwada huulaayada hiiraan ayaa ahmiyad gaara siiya tayeynta madaarista qur-aanka kariimka ee ku yaala degmooyinka deegaanada huulaayada hiiraan mahadsanid casaam ugu dambeyntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowla diiniya usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mida deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxun leh ee wilaayada bakool waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya dowladan oo socotay muddo labaatan maalin ah waxaa ka faa'iideystay bulshada ku nool deegaanka warjiri oo ka mid ah deegaanada hoostaga ah magaalada buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga bakool boqol iyo afartan qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iideystay dowladda waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay dowladaha oo ka dhacday deegaankaasi waxaa kasoo qayb galay culimo nuqabo ganacsato iyo ardaydii dowladda loo soo gebagabeeyey ugu horeyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa kelimad tawciya ah ka jeediyey munaasabadda mar kale ilaahay nagu afuje xafladda hadda geekan roogna laleeyihin oo maanaa dad oo dowrahan socday walbarashaan socdi gebagabadii labaatunkaas ber oo ku taab diin ilaahay laha agriisadaa ee lakatehnaay yaa ilaahay dhanka maxdaa nicmada asaalahaasa suusiyaaste wiyow ew markan doori sidii boobaad aragda buraarajiin waay qofkeeni la dareensiiyey ini wal kuma qunyin ini kale la dareensiiyey ini lanka wal kuma qunyin ini kale la dareensiiyey le maaya doorishaleeda labaatan bere waa laku barda maa marka maylin baa hanya walaalayaal walaagay kutaabadii meelalaha ka arriyaay oo at maqaajo meelalaka dhoaay kumadayin kutaabaadu aana la muraajacsada walna laka sii darsada dadka walaa ilaahay ka fadla qofka qiimaka ku helaa walbarashadu walbarashada ilaahay subxaanahu watacaala qur-aansheena meel badan ku kadalay nabagaagna meel badan ku kadalay fadaa'il badan yeelata saas daraadee ilaahay qur-aanka madahadijiyaay اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قرآن هدي وشن تنقى إذا رب الله عين شن تاس آيدا ثوبا ذن ربك اللو فيرد والبرشك هذا العين وان مرك ولا ليا قوذ ها ما يسكبروا رجعنا أنا والبرش ذا سيسكبروا رجعنا ولا ليا malaaq madkeer garaar oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga bokool ayaa dhankiisa munaasabada ka hadlay dadka waliba waa dowladan geeka lahan gebagabaay balaan ii migille furaag hataa garanteenka jira neemo hata horta aan lahan helna dad waliba hata weliba roogo hata geeka xayi oo adduunka roogon aan helna yaa ilaahayna sii may kumada mankii dabka dhatiyo ulmaadininka wareegdoo hayte kitaabadiya siin akrigaana kooyi iyo ninaleeyi maha ku jara jarana deeganku unaata roognan wadanka maha ku jara jaran walakin akriyay kooy maha ku jara jaran ulmada mayninka sheekoyiko jartay meel arlo dheereelinka baha jari ilmada waa in safari jari walan baahada jari safar dheeralan gala jari walan qariiba jari hata geeka wariibu ahaa kitaabkii adafadaas madi ad widaad mudan hor fadheenan haada mii mirigoo lehe buusidaas ire riyaaka dhatiyo leeka akhriisadaas ugu dambeyntii ardaydii ka faa'iidaysatay dowladaha ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah duruusta ay qaateen can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aw bidcun wa situuna shucba وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماضة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر ما بك قولي سمعت رسول الله يقول ديك يقول رسولك لا يسوك قول وديك أفضل الذكر ذكرك عن كفضل بدن لا إله إلا الله واي وأفضل الدعاء دعاء عن كفضل بدن الحمد لله واي رواه الترمذي وحسنه الألباني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللهد والكفن إن الغريب دواء له غربته على المقيم من أهل الغضب والسكن
لتنهلن غريبا حال غربته الدنيا انهره بالذل والمحن صبري العين وزادي لي واللئم وقوتي ضعفت والموت يبلغني ولي بقايا ذنوبي لست أعلمها الله يعلمها في السر
maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa sare u qaaday dowraadka diiniga ah ee u qabanayo bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool mahadsanid cabdi qani warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu